waxay u noqdeen sida miweyne magaalaha armoodiyaa biilageeni hogaan gudooma gudoom diini laakiin weliba minshay mise warayna enim dadjacbe baaburtaana baaburna isaarinin oo miroba niman dabdiga ka dani yan sheebahay dabna ka dameen dabna ka dhaawacmay bal guddoomiye med maalin emed meelashalkaas kudhay waana shacabkaas laka galay bal deegaankeew haa deegaankan midaamadaada gobolka bokool way jirtee ilaa labaatan iyo shan kilomitr ilaa soddon kilomitran jirta meeladadka kudhay marka wayna kasugna meelihe nimankii oo nabadiidkaa kasugna agas waxaaysada ciidamada dawladda meelo madooban daataas koleyba deegaankaas dadshacbe oo maanta ilaa suugiyo ilaa haddana darmishinkaas qabtee iyo weydiyahaynuna wararka damboydaabkuse iyo weydiyahayna armaye shaka saasaabi ilaa haddana kolleyguna way diyaasanaysa maadaama deegaankaas nimankaas oo dadka dhamaayo masalan shaabka baabiya ina ka sugunyaha la socona iyo ina warmakan yowa iyo katuumaana ani dabkii oo kudambeeyay oo katuumaano
gornay guddoomiye madmaalin emed inta ogaalka ee waana xiriir aada samayti hadda tirada dadka dhimatay iyo tirada dhaawaca bal nin korbiyeedan hawanishay dadka ilaa meediyaha jamita ilaa afar qofood ka dhamadeen goobtiyahayti ilaa tumilan qofoodna dhaawac ka nagadannishay marka jabal hadaadi tuulo oo maanaha abardheer hawgasheeni dadka dhaawaca damashadii oo meelisheeni yani magaalo eh kadibna weedna markaa kadib dadka dhaawaca haytaa qof kumadeen dhamadeena leeyi arrintaasani wardan goyjoona aagas dadka kudhiino waamilo lehow dine lehow yadhabka kudhii yashakaas kudhii marka arrimayo kulleyguna wayba sababan ka weerane arrinta sababtaas ilaahay og laakiin way sababan ka weerane nimanka lejiidka aada soogi oo shacabkan in daryaalina iyadan dabaateeyeen arrintaasi oo kudamboysuuna aaminsina laakiin hogaal badan ayago nagala doona insha allah walaay warbine oo rasme oo usulkaas gudiidoona dilaayeen maadaama guddoomiye adagdanti meelo xog dheerada laku ogaado waana al-shabaab gacanta ka hayaan bal inta ogaalkiina waana xiriirihiisa samayteen hadda ma eeta sababta guud ahaan homeytas len warari ama habado lenka furi loogeynta dad shacaba saarnaayen homeyta arunta armaye waa arin su-aal su-aal muhiim ow laakiin deegaanka wayba deegaanka laakiin markaas ka sugun dhabaatay kudhiil dhabaatay kudhiil badanaa dadka deegaanka loogoya yaintaee markaanka kuduraas waray kudhii oo dhiba kudhii wayba kasugan ciidama dawlad soomaaliya maamulka dawlad soomaaliya kasugan waray hudur kudhii wayba la weydiyey dadki kasugan mas ciidama dawladda aadan mas maamulada aadan waray hudur kudhii shee hudur kudhii ade waray la weydiyey madoonuuna ciidama dawladda madooban nimankaasoo maanaa daasu baabiya loo meeliya ya kasugan adeegyahaasi korteeni maanaa meeliyadooda digaasana kudhiina dadkaas maatee laha suugayo oo maana la isku baabiyo una magordan ciidamada dawladana aragtay magordan dad baaburusku dareer maanaha shacabka ku saarani habadiisku kufuro la baabiyo walay wal magorana mee wal ciidamada unati ka tuumaanona mee ciidamada in guulagaltaase makama banaayna marka aramaya martan saabtaase kulley baadi rasorda korte laakiin meeloogaa salbange oo warkanka wayba suugaan nimankaas jidka ayaa ciidamayaa dadkureegayaan ya maanaa shacabka kureegayaan baawta kureegayaan jidkaas waa mara magaalada hudur maslaan meelaha dawladda loogo ayda marnay dadkiya shacabka wareegayaan baabur haddii argan oo meel maanaa maraw masa-aag iyo markaas ankulan maraw oo dhan way waa aniyo maanaa habadka furan waan dadkaas unasigayaan sababtaasa ka dhiidi sababtaasan arrintaasan sareeno gorani guddoomiye deegaanka kudhiidi arrintaas xudur meeqa kilomitran jara
ay hudur ilaa soddon kilomitran jirta ilaa soddon kilomitran jirta labaatan shan ilaa soddonaan jirta way dheeray dine dheeraw tuulo dheeraw dine ya kudhii arantiye iyo dhabkaas kudhii marka armaye kolleyguna ununa hoggaantaasa mihiini laakiin intermishinka un ani diira mase dadkuna deegaankaasuna waraysani daabkuna waraysani taasaan iyadi saasan sheegahay gornay ugu dambeyntii guddoomiye madmaalin imid maaytiina maamulkii gobolka bakool deegaan soddon kilomitr sinjara dhabkudhi haddiisanan deeri korna ma eeta sababta sinkuirahayt inta deegaankaas deeritaan waana xaqiiqda dhabtay ha ku ogaataan
hadda horintad ka bere dadka deegaamadu daadadhaladii asgaarsiinta laaytadu waraymiilo kudhiseen bir waraymiilo kudhibay waa la kaki lagaan rooga dalaan rooga dala waraysadeen daafkas hortee soo ogaanaysnay taasu una ciidamada soddon kilomitr meel jirtana markaas nama masallig lamee nama wareegaw seen bir maanaha bowleysata jiidka wareegaw haddii baab la kulman haddii la kulman jidka wareegaw mushmil jawaamee adeegan oo jiris ku hay dadoo maanta isku hor jiris ku hay oo baabuur sharteeyay baabuur iyo jiidan deegaamada meedi maanaha nagjiida ini maraga jiidan oo meeqadijaamsember dadka maryaw aragtee markayna way koonkaraysa ini maana dalmaata laka dhamaayo dadoo dhuumaanaysa waayo muslimeeda degeniyo sandagee male dadka isuga ino dingeelo dhamuriyaan marka waa la kulmaan waayo la kulmaana wanayo maanaha afyaan mee qaabkasta ka dhiigarante sawgaaramana masihaayna maana armayo aan weydini haddana insha allah way bakisana information